wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo tababaro ugu qabatay guddiyada cusub ee xalinta khilaafaadka xaafadaha magaalada waxaa ka qayb galay furitaanka tababarka agaasimaha wasaaradda cadaaladda cabdulaahi cabdiqaadir aadan guddoomiyaha dhalinyarada jubbaland farxaan maxamed cabdi guddiyada tababarka loo qabtay ee qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda cabdulaahi cabdiqaadir aadan agaasimaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarka runahaantii maanta waanu farxad haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland inaanu kulankan soo qaban qaadinay kuna timid baahiyo ka soo baxay shirar ay horey u qabanayeen kana qaybgelayeen qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo oo codsaday in waxaa weye tababar gooni ah la siiyo farsamooyinka xalinta khilaafaadka iyo sida loo xaliyo xalinta khilaafaadka iyadoo aqoon isweydaarsi tahay gudiyada xalinta khilaafaadka ee degmada kismaayo xaafadaheeda kala duwan run ahaantii haddaba waan ognahay waan bogaadinaynaa inaad ka shaqaysaan xaafadaha aad joogtaan door weynna aad ku leedihiin gaar ahaaneed iyo si guuda magaalada kismaayo si loo xalin lahaa khilaafaadka bulshada dhexdooda ah hawshaasoo run ahaantii bogaadin mudan ilaahayna subxaana watacaala uu hore u bogaadiyey waa kii ilaahay qur-aan ku yidhi laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas khayr oo dhan ilahay wuxuu ku soo koobay saddexdaa shay oo qofkii khayr amra sadaqo la baxa iyo heshiisiin dadka sameeya islaax bayna annaas wax ka wanaagsan oo run ahaantii dee qowlka ilaahay subxaana watacala looga daliishan lahaa ma jiro aad baan run ahaantii arrinkaas u bogaadinaynaa in la wado islaax baynaas arrin fiican waay bulshada soomaaliyeed run ahaantii waa ogtahay khilaafaadku gurigay ka bilowdaan xaafaday gaartaa bulshaday gaartaa marka in aynu u istaagno isxilqaano isxilqaanteen waa run ahaantii shay bogaadin boqolkiiba boqol ah waxaa weeye mudan qaar badan oo idinka idin kamid oo haweenay ragaba oo shakhsiya aniga u garanayo iyo qaar badan oo idinkaba as garanaysaan oo run ahaantii ka shaqeeya in la xaliyo khilaafaadka bulshadeeda farxaan maxamed cabdi guddoomiyaha dhalinyarada jubbaland iyo faadumo cali aadan guddoomiye ku-xigeenka dalada johnsa ayaa bogaadiyey tababarka intaan maanta inta fadhido kismaayo hormuudkooda dhallinyarada iyo haweenka qayb ay ka yihiin oo iskugu imaadeen waxay keenaysaa inay message fiican ay gudbinayso dhallinyaradana halkaas ay ka helayaan aqoon isweeraasi taasoo keenayso inay waxyaalaha meeshan maanta lagu soo bandhigi doono ama laga baran doono inay dib loola noqo xaafadaha anakana aan qayb hormuud ka noqon doono insha allah hadduu alla idmo waxaan ku rajo weynahay wasaaradda cadaaladda dadaalka ee wado iyo siminaaradan qabanayso inay sii la wajibaarto waxaan soo dhaweynayaa guddiyadan abuurista ee khilaafaadka xalinta khilaafaadka anoo dareemaya in dadka halkan fadhiya ay yihiin dadkii magaaladan ka jiraan guddiyo tiro badan oo ka shaqeeya xalinta khilaafaadka iyo dhisidda nabadeynta sida ururada oo kaaf baak iwar jambionka youth platformka iyo dalladda nabadeynta ee haweenka jubbaland intaas dhan ay joogaan marka waxaa u malaynayaa inay tahay fursad muhiim ah oo dad u tababarnaa kana shaqeynaya inay la qabsan doonaan tuulalka cusub ee wasaaradda ay ku shaqeysa waan soo dhaweynaynaa tababarkaa loo qabtay guddiyada cusub ee xalinta khilaafaadka xaafadaha magaalada kismaayo ayaa ujeedkiisu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoontooda